bsmi اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala اllahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol soddon iyo saddexaad min suurati albaqara qaala allahu tacaalaa waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xowleyni kaamileyn ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay qeyb ka mid a axkaam la xidhiidha xagga nikaaxa iyo xagga dalaaqa iyo xagga ciddada iyo xagga rajcada iyo cadliga wixii la dhihi jiro mancinta ahaa aayaddan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala ridaaca xukunkiisa la-anna waxa weeyaan dalaaqa furniin hadduu meeshii yimaado kala tag baa imaanaya waxaa imaan ka dhan ninkii inuu marka xaaskiisii furo iyadoo ilma ay jiraan ilma ay nuujinayso iyadoo uu jiro waxaa dhici ka dha markaa ilmihii inuu dayacmo ama ay gabadhii haysay ay maaragtay dayacdo ama nugmadii ay u diido iyo wixii la mid ah iyadoo kaga aargoosanaysa ninkii furay oo ay kala tageen iyadoo ilmihiina arrintaa ay ku dhibayso hooyada ilmaha dhashay waa qaarkood sida ay samayn karaan aayaddan baa markaa timid iyadoo loo tilmaamayo gabdhihii ilmaha dhalay ee la furay inay ilmaha ilaaliyaan inay shaanigiisa ihtimaam siiyaan inay daneeyaan kabacdina ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa inoo caddaynayaa labadii isqabtay hadday kala tagaan oo dhimasho ku kala tagaan oo midkood uu dhinto iyo waxa qofka dumarka ku waajibaya markii ninkeedu dhinto oo ciddo iyo wixii la mid ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalwaalidaatu gabdhihii waalidaadka ahaa ee ilmaha dhalay waalwaalidaatu kuwii waalidaadka ahaa yurdicna waa nuujiyaan bimacnaa alamar baa laga wadaayo yurdicna liyurdicna ha nuujiyeen waalwaalidaatu yurdicna way nuujiyaan awlaadahunna awlaaddooda iyagii baa loo tiriyo awlaaddii iyaguba ay awlaaddoodii ahaayo ay dhaleen xowleyni laba sano kaamilayni oo dhammaystiran waxa weeyaan laba sano oo dhammaystiran bay nuujiyaan markaas amarkan bimacna alkhabar oo kalea lagu keenay yurdicna way nuujiyaan baa layidhi waxaana looga jeedaa liyurdicna liyurdicna ha nuujiyeen ilmahooda ha nuujiyeen laba sano oo dhammaystiran waa liman qofkii araada doonaya an yutima inuu taam yeelo arradaacata nuugmada labada waalid markay doonayaan nuugmada inay dhammaystiraan oo si buuxda ay ilmaha ugu dhammaystiraan ayayna arrinkaas u ahaaday weye liman duul araada doonaya an yutima aradaaca laba sano wax ka badan ma jiraan marka wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay ilmaha almawluudi lahu wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay ilmaha ilmihii aabbihiiba ku abtirsanaya isagiibaa loo dhalay kii ilmaha loo dhalay waa aabbihii dushiisa waxa ah risquhunna baa ah biilkooda gabdhahaas la furay oo ilmaha nuujinaya biilkooda ah iyo wa kiswatuhunna radbixooda bilmacruufi xaala yihiin labadaasi si macruufa risqigaas iyo kiswadaas iyo aradbaxaasna waa bilmacruufi weeyaan sida si macruuf weeyaan bilmacruuf sida mutacaarifkaayoo aan sayrsayrina ahayn ciriirina ahayn ayuu arrintaas ugu qumayaa oo u samaynaya weeyaan dumarkan maadaama uu furay ama gabdhahan ay yihiin ilmahan dhalay kuwa la furay dee ninkaa kumay lahaadeen furay aradbax iyo biil kuma lahaadeen laakiin haatan waxaa loo siinayaa ilmihiisi bay nuujinayaa saasaa loo siinayaa marka biilkaas gabdhahan hadda waxaa loo siinayaa maadaama la furay weliba dalaaqoodu uu yahay dalaaqii baayinka ahaayoo lagu kala tegey sidaa darteed baa loo siinayaa wa cala almawluudi lahu aabbihii wax loo dhalay kii loo dhalay almawluudi lahu liajlihi wa bisababihi dartiis iyo sababkiis kaa ilmaha loo dhalay waxaa dushiisaa risquhunna gabdhaha risqigooda iyo wa kiswatuhunna aradbaxooda muddada ay wax nuujinayaan inuu biilo aradbaxoodina inuu siiyo waa gabdhahaas ou furay ama gabadha ou furay dalaaqa baayinkaa hadday gabdhuhu yihiin kuwo zawjaadkiisii iyo xaasaskiisii oo reerkiiba uusan isfurin ama kuwo la furay waa yihiina waa rajciyaad oo waa u soo ceshan karaayo dalaaqii ma u dhammaystirin dee labadaas risqigooda iyo aradbaxooda iyo biilkooda waaba leeyihiinba zawjnibeyba u leeyihiinba zawjni bay u leeyihiin radaacan haddii wax lagu siinayo way leeyihiin haddii ay dhahaanna wax nala ku siiyo oo ay dalbadaan waana bilmacruuf qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa tukallafu lama kallifayo nafsu naf la mashaqayn maayo ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda mooyaane naf la mashaqayn mayo ninkii wax biilaya wuxuusan awoodin lagu mashaqayn maayo gabadhii waxaysan awoodin lagu mashaqayn maayo nafnaba lagu xambaari maayo ilaa wuscahaa daaqadeeda iyo awooddeeda mooyaane markaa radaaca nuujintu marna waajib bay noqonaysaa marna sunnay noqonaysaa mar waajib bay noqonaysaa marna sunnay noqonaysaa saddex shardi haddii la helo waa sunni saddexdaas shardi waa maxay aabbihii wuxuu awoodaa inuu wax kiraysto oo gabar wax nuujiso kiraysto waa shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeye waxaa la helayaa gabar kaloo ilmahan dhaarsiisa ama nuujisa oo hooyadii dhashay aan ahayn waa labo shardiga saddexaad waxa weeye ilmihii wuxuu aqbalayaa caanaha hooyadiis maahee islaantaa kale oo loo kireeyey oo nuujinaysa caanaheeda waa ilmo aqbalaya oo nuugaya markaas waxa weeyaan inay nuujiyaan dumarka ayaga waalidaadka kuwa la furay ama ha noqdeen ama kuwii la qabayba ha noqdeene khasa maaha waa sunni shuruuddaa mid ka mid a haddii la waado hal midoo ka mid a shuruuddaa haddii la waayana waajib bay noqonaysaa nuujintu in la nuujiyo ilmihii hooyo kale caanaheed ma nuugayo ama aabbihii maba awoodo inuu cidi kirayso ama islaan kaloo nuujisa lamaba helayo inay nuujiso markaa hooyadii dhashay lagaba maarmaan bay noqonaysa leanna ilmahana nuujintiisa caanaha hooyadii dhashay uu nuugo aad bay ugu wanaagsan tahay oo caano kastoo cid kale uu ka nuugo xataa hooyo kale uu ka nuugo waxa uga faa'iido badan hooyadii dhashay caanaha uu ka nuugayo maca daalika hooyadii dhashay wax uga naxariis badanna oo uga turid badan ma jiraan oo lama helayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih aayaddan waxaa bannaan laa tudaara ficilkaas musame in laga dhigo iyo in majhuul laga dhigo labaduba qiraa'aad badanna waa ku jiraan isla markaas laada in naahiye laga dhigo iyo in laga dhigo laa naafiyaah labadaasna waa bannaan yihiin afartaas baa ku bannaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laadii markii hadda naafiye aan ku macnayno laa tudaara ilaa tudaaradaas ficilku markau musamo ahaa tudaariru buu ahaan lahaayo waxa weeyaan qabla alaakhirka maa qabla alaakhirka baa hoos dhignaa haddii majhuul laga dhigayana maa qabla alaakhirkaa kor dhignaa wa calaa kullin ba hadda xarakadii waxaa qarinaya idqaamka laysku idqaamo laa tudaara la yidhi oo saa layskugu idqaamay laa tudaara lama dhibo ficilkii oo majhuul ah laadiina aan naafiye ka dhignay lama dhibo waalidatun lama dhibo mid waalidaado hooyaado wax dhashay biwaladihaa waladkeeda laguma dhibo walaa mawluudun lahu mid wax loo dhalay oo aabbihii ahna lama dhiba isagana biwaladihi bisababi waladihi weladkiisa sababkiisa laguma dhibo haddaa musame ka dhigaysa laadiyo naafiyaana laa tudaara ma dhibto waalidatun waalida wax dhashay waa hooyadii taasi ma dhibto biwaladihaa bisababi waladihaa weladkeeda sababkiisa kuma ay dhibto weeyaan aabbihii oo ilmihiioo wax uusan u baahnayn ay weydiinayso hooyadii aabbihii ilmaha dhalay oo ay ilmaha dartii ay ku dhibayso dhahayso waxaasoo u baahan yahay xalay ma seexan intaasoo daawaabo rabaa takhtar ha la geeyo wayna og tahay inuusan wixii u baahnayn oo ilmihii uusan baahay u qabin laakiin ilmaha sababkiisa iyo dartiis bay waxay rabtaa inay aabbihii ku dhibto waxa weeyaan walaa mawluudu lahu kii wax loo dhalayna lamawaxa weeyaan biwaladi ma ay dhibto waalidatun midii wax dhashay biwaladiha oo waalidkii dhalay kuma dhibayso walaa mawluudu lahu biwaladih haddii laga dhiga laada naahiyana labadaa macnoo kala imaanayo musameya majhuul oo waxa weeyaan laa tudaara yaan la dhibin laadii baan naahiye ka dhigaynaa markaas yaan la dhibin waalidatun biwaladiha ama laa tudaara yaysan dhibin iyadu oo markaa waa musamihii yaan la dhiminna waa markii majhuul aan u macnayno intaasaa kuugu jidha waalidatun biwaladiha marka waxaa la diidayaa inay dhibaatadaa ay meeshii timaado mid wax dhashay biwaladiha yaan la dhibin biwaladiha walaa mawluudu lahu kii wax loo dhalayna yaan la dhibin biwaladihi maalan hooyadiibaa ilmihii inay nuujiso diidaysa maxay u diidaysaa aabbihii inay ku dhibto oo aabbihii ou dhibaato ilmihii ku noqdo aabbihii bay markaa ku dhibaysa ama aabbihii baa ilmihii soo qaadaya oo ka soo xoogaya ka soo qaadanaya hooyadii dhashay dhibid uu rabo inuu ku dhibo hooyadii wuxuu ogyahay ilmaheeda inay jeceshahay inay nuujiso inay rabto inay haysato inay rabto markaasuu ka soo qaadanaya uu ku dhibaya uu ku caragelinaya wa calal waarisi kii waaridka ahaada wax dhexlayeyna dushiisa waxaa ahaaday mithlu daalika kaa oo kale haddiiba gabadhaan ilmaha nuujinaysa oo dhashay ama tan nuujinaysa ilmahan la nuujinayo haddii waalidkii dhintay iyo aabihiis kan waaridka ah waaridkaas macaani badan baa lagu sheegay waaridkaas waxaa ka soo qaadaa ilmaha laftiisa la nuujinayo kaa dushiisa waxa ah mithlu daalika kaasoo kale ah oo nafaqadaas baa laga rabaa iyo xuquuqdaas in xoolihiisi laga jiro ilmahan wax dhaxlaya oo aabbaha dhintay dhaxlaya oo isagii la nuujinayo xooliha uu leeyahay xoolahaas baa laga bixinayaa isaga biilkiisii iyo wixii lagu nuujinayey iyo hooyada wixii la siinayey ayaa laga bixinaya calal waaris marka waa waarithulab wey aabbaha kii dhexlay mithlu daalikaba ah fa in araadaa hadday doonaan labadii isqabay fisaalan goyn naaska ay ka gooyaan can taraadin bacda taraadin can oo bimacnaa bacdaah can taraadin bacda taraadin iskala raalli noqosho dabadeed oo minhumaa labadooda xaggooda ka ahaatay labadii waalid in ilmihii naaska laga gooyo hadday isla waafaqaan ilmihiima laba sano intuusan gaarin oo ay arrinkaa maslaxad u arkaan iyo wa tashaawurin wa bacda tashaawurin wada tashaawur iyo wada tashi dabadeed falaa junaaxa calayhimaa wax dembiga dushooda ma ahan way yeeli karaan weeya wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaa uga nuugma dalabtaan awlaadakum awlaadiinna inaa uga nuugma dalabtaan cid kale aabbayaashiyow oo murdico kale ama islaan kaloo nuujisaa inaa u raadisaan falaa junaaxa calaykum wax dembiga dushiinna ma ahaanin idaa sallamtu markaa dhiibtaan maa shaygii aataytum aad la timaadeen macnaha maa aataytum waxaa bixiseen waa maxay maa aataytum bilmacruufi si wanaagsan oo waa maxay maa aataytum taas maa aradtum waxaad doonteen weeye iitaa'ahu bixintiisa iyo wa icdaahu siintiisa lahunna dumarka maa aataytum wixii aad ugu talagasheen hooyooyinka wax nuujinaya ee murdicaadka ah markaad bixisaan oo aad dhiibtaan weeyaan weliba bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan wattaqu llaha ilaahayna ka yaaba waaclamuu waxaadna ogaataan ana allaha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaa camal falaysaan basiir ilaahaynu yahay basiiru mid ilaahay arkaya weeyaan axwaashiinna iyo aqwaashiinna wax ka qarsoon ilaahay ma jiraan subxaanau wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid ah raggiyow oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas yatarabbasna xaasaskaasi waa koranayaan way sugayaan naft bianfusihinna nafafyaalkooda way xabisayaanoo way u kaadinayaan waxay ka dhigan tahay liyatarabasna ha u kaadsheenoo ha sugaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashra toban beri afar bilood iyo toban beri ayay sugayaan weliba aayaddan waxaa la leeyahay waxay nasakhaysaa wixii ka dambeeyo aayadda dambe oo ciddada sheegaysa hal sano ciddadu in ay tahay hadday doonto aayaddan iyadoo akhriska ku horeysa bay aayaddaas akhriska kaga dambaysa ayay aayaddani nasakhaysaa halkii sanoo lagu ciddo tirsanayey ayaa meesha laga saaray afar bilood iyo toban beri ayaana laga dhigay afartaa bilood iyo tobanka beri dee waxa weeyaan ilmuhu markii hore axwaal buu soo maray axwaashaas uu soo maray mid ka mida waxay ahayd ilmuhu wuxuu ahaa nudfo ayuu soo maray marna wuxuu ahaa ilmuhu calaqo afartan beri nudfo ah afartan beri oo calaqa ah afartan beri oo mudqaa saddex afartanaadna waxa weeyaan waaba waa intaas weeyaan waa boqol iyo labaatan afartan iyo afartan iyo afartan waa boqol iyo labaatan boqol iyo labaatankii weeyaan waana afartaa bilood waxaa la tilmaamayaa xikmadda ku jidha ilmuhu markuu uurka ku jiro ilmaha lab oo wiilka ah inta badan waxaa la yidhi sida qaalibka ah wuxuu dhaqdhaqaaqaa saddex bilood gabadhuna afar bilood marka haddii gabadhan laga dhintay oo ilmo uurka ku jiraan si loo ogaado ciddadii ay uga baxdo wiil hadduu yahay hadduu gabar yahayba xikmado badan baa ku jira aan la koobi karine waa loo kaadshi weliba toban beri oo dheeraadana waa lagu daray ilaahay waa kusii daray arbacata ashhurin iyo wa cashran weliba tobankaa beri qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afar bilood iyo tobankaa beri dumarka ciddada ku tirsanaya waa gabdhaha aan uurka lahayn oo laga dhintay amaa kuwa uur kale oo laga dhintay ciddadoodu waa uurkaa inay dejiyaan ama uurka ha u daaho ama ha u soo degdego uurka dejintiisu waa iyada ilaahay lahaa wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna uurka inay dejiyaan weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa balaqna markay gaaraan ajalahunna ajalkooda markay gaaraan ciddadoodu dhammaato falaa junaaha calaykum wax dembiya dushiinna ma ahaanin fiimaa kii facalna ay gabdhuhu sameeyaan fii anfusihinna naftooda ay ku sameeyaan bilmacruufi xaalu yahay shaygaas ay naftooda ku samaynayaan shay macruufa yaa oo wanaagsan oo sharcigu ogol yahay oo u banneeyey hadday isqurxiyaan hadday macnaha rag doonaya ay istusaan iyagoo gurigooda joogo aan bannaanka iyo dariiqyada iyo suuqyada iyo meelahaas aadin waxaasoo dhan waa loo ogolyahay oo nin kale ay sidaa ku dalbayaan ama ku raadinayaan isqurxintaas xaggii dharka iyo xaggii quruxda iyo waxaas ay samaynayaan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa camal falaysaan khabiirun ilaahay mid og weeyaan subxaana wa tacaala khabiir ku ah qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walaa junaaxa calaykum wax dembiya dushiinna ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa caradtum aad sarbeebteen bihi shaygaba oo min khidbati nnisaa'i dumarka doonidooda ah wixii aad sarbeebtaan ragow oo tacriid iyo sarbeeba oo dumarka doonidiisa waa dumarkii laga dhintay raggoodii baa ka dhintay ciddadii bayna ku jiraan wixii sarbeeba wax dembiya dushiinna ma ahaanin wixii tasriix iyo caddayn ah lama ogola hadal cad ah laakiin hadal iska sarbeeba gabdhaha in lagula hadlo ninkii raba inuu hadhowta guursado sarbeebtaas waa la ogolyahay hadalka cadna lama ogola sarbeebtaa waxaa ka mid a wuxuu ninkii maalan dhahayaa waxaan jeclaan lahaa ilaahay inuu ii sahlo xaas wanaagsan waa hadal iska sarbeeba gabadhiina dee nin malo waa gabadha laga dhinto ciddadii bay ku jirtaa way garan ka dhah waxaa ka mid ah inuu inuu yidhaahdo hadda guur baan u baahnahay ama dumar baan u baahnahay ama waxa weeye hadalla noocaas oo kale ah adoo kale qof kula mida ma jira iyo waxaasoo kale ba yidho waxaas sarbeebta waa la ogolya oo amase aknantum aa qarisaan fii anfusikum naftiinna dhexdeeda aa ku qarisaan taasna dembi dushiinna ma ahanin wixii aynaanba ku hadlin oo naftiinna aad ku qarisaan aa qarsataan oo doonid ah gabdhihii inaad rabtaan ah oo qalbigiinna ku jira calima allaahu ilaahay wuxuu ogyahay annakum idinku raggiiyow satadkuruunahunna gabdhaha inaad xusi doontaan oo sheegi doontaan inaad soo hadal qaadaysaan ilaahay waa ogyahay oo aynaan ka sabraynin walaakin laa tuwaaciduuhunna gabdhaha ha u yaboohinina siraa si sir ah yaa nikaax si sir ah oo cad ha u yaboohinina oo ha uu sheeginina ilaa an taquuluu inaad dhahdaan mooyaane qowlan macruufan qowl wanaagsan oo qowlkaa wanaagsanna macruufka waa midka hadda lasoo sheegayoo waa sida sarbeebtaa laakiin midkaa go-aanka cad ah oo aad si cada ugu sheegtaan inaad rabtaan markay ciddada ka baxaan inaad guursan doontaan ama uu rabo ninkan inuu gabadhan guursado toos ugu sheego taa laydinma ogola ilaa cidday ku jiraan midda kale hadduu hadalkii caddeeyo meeshii waxaaba imaanaysa inay ka muuqato inuusan badan ka lahayn gabadhan ninkii qabay oo dhintay uu badanaynayay inuu gabadhan guursado iyo wixii la mid a marka arrintaasna mashaakilaad bay keenaysaa mashaakilaad bay dalka qalbigooda ku keenaysaa taas baa la badbaadinaya marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taczimuu ha go-aaminsanina oo ha goynina cuqdata nikaax nikaaxa guntintiisa xataa yabluqa alkitaabu kitaabku ilaa uu ka gaaro ajalahu ajalkiisa kitaabkaas waa maxay ilaa ciddadu ka dhammaato weeyaan ilaa ciddadu ka dhammaato nikaaxa goyntiisa taa ha go-aansanina si cadna gabadha hagu sheeginina caqdina lamaba ogoloo gabar ciddadii ku jidha caqdigii ma qabanayo marka hadduu sidaa qofku go-aansado ama caqdi gabar ku jidha ciddadii ku jidha uu nikaaxsado waa dembi waa casmigaasna macsiya noqonaya waxaa la yidhahda casmul macsiya macsiyadii oo la go-aansadaayo macsiyatun iyana waa macsiyo weeyaan waa dembi waa casmiga laysku qabanaya weeyaan waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay yaclamu inuu ogyahay maa fii anfusikum nafafyaalkiina waxa ku sugan taa ogaada in ilaahay ogyahay faxdaruuhu ilaahay ka digtoonaada subxaana wa tacaala macnaa ciqaabkiisa ilaahay ka baqa waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay kafuurun inuu yahay mid dhaafid badan subxaana wa tacaala ilaahay inuu saa yahay xaliimun oo dulqaad badan sidaa weeyaan waxaa soo hadhay gabdhaha rajciyaadka gabar la furay oo ciddadii ku jidha ninkiina dalqadihii wax u hareen iyada waa xaaraam hadal cad iyo hadal sarbeeba midna lagulama hadli karo oo guur laga fahmi karo hadduu yahay mid sarbeeba iyo hadduu yahay mid cad oo tasriixa taa lama ogola laanna gabadhaas rajciyadaa waxa weeyaan waa xukmu zawjay qabtaa aayaddaas marka waalidatun biwaladiha walaa mawluudu lahu biwaladihi tiirinta waxaa la yidhi ilmaha loo idaafeeyey mid kasta oo labadii dhashay ka mid a aabbihii iyo hooyadii arrinkaas waxaa ku jira baa la yidhi uga naxariis iyo raxmad dalbid ilmaha looga raxmad dalbayo labadii dhashay oo falwaladu laysa ajnabiyan can ilwaalidayn ilmahaani ajnabi kagama aha labadii dhashay waxay ka dhigan tahay haadihi ummuhu wadaaka abuuhu tanina waa hooyadiis kaasna waa aabihiis fa min xaqihimaa marka labadooda xaqooda waxaa ka mid ah inay u turaan oo u raxmadaan oo haddii labadan waalid isqabteen ama isfureen ama kala tageen ama wax dhex mareen ilmihii inaysan arrintaas saamayn oo ilmihii aysan arrinkaasi uusan dhibaato ku keenin waxaa meesha ku jira marka dumarkaa laga dhintay waxaa ku waajiba ixdaad ama isbasaasin iyo asayda wax la yidhaahdo taasina waxa weeyaan inay quruxdii iyo diibkii iyo udugii iyo caraftii waxa iska daayaan iyo subagii la marsanayey iyo dufankii iyo waxaas waxaa meesha ku jira oo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yaxilu liimra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir gabar ilaahay iyo maalinka aakhiro rumaysay xalaalu ma aha inay isbasaasiso meyd dhintay fowqa halaatin saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjiha ninkii iyada qabay mooyaane oo isaga arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban beri ayay isbasaasinaysaa oo asaydaas ay ku jiraysaa wey marka maxay samaynayaan indhakuulkii iyo diibkii iyo maryihii quruxda badnaa iyo waxaasoo dhan bay iska daynayaan wixii daruura keenta waa meesheeda gabadhu markay ciddadii marka ka baxdo markaa unbay guursan ka dhaca ama ninku u bannaan tahay inuu guursado waana meelaha khaladaadka badan ka yimaado dumar inta maaragtay la furay ama laga dhintay iyagoo ciddadii ku jira ee nin kale guursanayo ama gabdhihii inta been sheegaan ay dhahayaan ciddadii waa ka baxna oo sidaa hadhowti ilmihii ku yimaada hadhow khilaaf iyo dhibaato iyo dood iyo muran ay ka timaado oo caruuraha la ysku haysa iyo waxyaalahaas waana dembi weyn iyagaa ilaahay rixmkooda waxaa ilaahay ku aaminay markii ciddadaasi dhammaato hadday ciddadu tahay tii bilaha hadday tahay midii ma garanaysaa qur-iyada oo duhriga la fiirinayey miday doontaba ha noqotay haddii uur jiray markaa kabacdi baa arrintaasi u bannaanaan ka dhaa markaas haddii aan saa la samayna waxaa imaanaya mashaakilaadkan kale oo hadda la arkay oo awlaadda la isku hayso iyo dacwooyinka iyo maxkamadaha iyo ilmayowgar ay rag isku haysaan oo markaas ay keenayso markii dib arrintii loo raaco in ninkan dambe gabadhii guursaday iyadoo aysan ciddadii dhammaan oo ninkii hore ciddadiisa aysan dhammaanin sidaas baa markaa dhibaatada keenaysa marka waa meesha ilaahay leeyahay walaa taczimuu cuqdata nikaax nikaaxaas guntintiis ha go-aansanina oo ha goynina oo ama qalbiga ha ka goyninoo gabadh inta u sheegtaan inaa hadhow guursanaysaan ama idinkuba ha u qasdinina ama haba samaynina oo arrintii ficil ahaanba ha u samaynina xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaahu ka gaarayo waxa weeyaan muddadii loogu talagalay gabar kasta inay ciddadeedu tahay ay ka dhammaanayso oo muddadaas laga gaarayo waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay yaclamu inuu yahay midog maa fii anfusikum nufuustiinna iyo qalbiyadiinna waxa ku sugan ilaahay midog weeyaan subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay idinka nahiyey haddaa go-aansataan oo qalbiga ka go-aansataan ilaahay waa idin ogyahay maa fii anfusikum ilaahay midog weeyaan ee faxdiruuhi ilaahay ka digtoonaada ciqaabkiisa waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha ilaahay kafuurun inuu yahay mid dhaafid badan qofkii wixii hore u go-aansaday ama xumaantii ka noqda ilaahay waa u dhaafid badan yahay xaliimun ilaahay weeyaan dulqaad badanoo ciqaabka iyo cuquubada aan addoommadiisa usoo dedejin darsigaynu intaasu ku jooga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab